Xilliyada badxiraanka ayaa waxaa saameyn xooggan kala kulma boqolaal ka mid ah dadka ku tiirsan wax soo saarka badda sida kalluumaysatada, kuwaasoo ku dhiiran waaya inay ka soo jilaabtaan gunta hoose ee badda maadaama ay baddu samaynayso mowjado dabaylo ah kuwaasoo khatar ku ah kalluumaysatada. Magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta dabaylaha iyadoo uu yaraaday isla markaana uu sare u kacay qiimaha kalluunka. Faadumo Magano Cabdi oo ka mid ah ganacsatada kalluunka Kismaayo ayaa ka warbixisay saameynta ganacsigeeda ay ku yeesheen dabayluhu iyo sare u kaca ku yimid qiimaha kalluunka.
Waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka ee Jubbaland, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Alxamdulillaah, suuqii iyo kalluunkii haddaan ka hadlo waayadan dabeelo oo aad iyo aad u baaxad lahaana saameeyey. Alxamdulillaah, saasay tahayna eber ma taagnin oo suuqii dhaqdhaqaaq uu leeyahay. Inkastoo heerka ugu sarreeya uu gaaray kiiladii shan doolar jeedarka, malaaqareedka afar doolar, hadda saaka saddex doolar uu marayaa. Alxamdulillaah, ilaaha mahaddaas iska leh, waa ku nimcaysannahay. Marka alxamdulillaah waxa waaye dabeesha wax iska dhammaanaya waaye. Marka inkastoo aan laga maarmin baddina oo magaalada dhan ama nawaaxigeeda ay ku tiirsan yihiin kalluunkaas oo aad iyo aadna ay dadka hadda hilibka iyo kalluunka waxay aad iyo aad u danaynayaan kalluunka. Marka saas awgeeda ee, waxaa la dhihi jiray aan looga istaagi karin badda oo dadka qaarkood nolol maalmeedkoodaaba ku tiirsanba. Annagana suuqiyaan u joognaa waa ku sugaynaa waa la isku dul noolyahay alxamdulillaah.